Star FM News.
kulan waxaan dhegaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah kenya iyo maraykanka oo saxiixday heshiis lagu casriyeynaya adeega qaran ee booliiska dowladda oo soo saartay hal dhibic shan bilyan oo la siinayay qeybaha nugul ee bulshada madaxweynaha dalka oo daafuray nidaamka qorshaynta nairobi weerarkii ugu dambeeyey dhankaas iyo soomaaliya iyadoona booliiska soomaaliya ay xireen askari ku eedeysan kicin dadweyne ama kicin bulsho iyo weerarkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka intaasi qodobada warka ugu doorkaroon ayay ahaayeen taariikhdu waxay ku beegan tahay afar labaatanka bish sanaadii mey ee sanadka labada kun iyo afar labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay shan iyo tobanka bisha kow iyo tobnaad ee dulqacda ama sadetaal sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijiriga kusoo dhowaada qodobadaasi kuwo kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka duhurnimo ee jimcada idinla socodsiinaya dowladaha kenya iyo maraykanka ayaa wada gaaray heshiis la doonayay in howlaha adeega qaran ee booliiska dalka n b s iyo qalabka u adeegsada laga dhigo kuwo casri ah is-afgaradkan ayaa ku kacay qiimwaa qiimo lacageed oo dhan sagaal boqol iyo soddon milyan oo shilinka dalka waxauu si gaar ah diiradda u saari doonaa horumarinta shaqaalaha iyo tababarada ay u baahan yihiin tani ayaa qeybka iskaashiga lixdan sano ee ka dhexeeyey kenya iyo maraykanka sidoo kale maraykanka ayaa ballanqaaday inuu kenya ku taageeraya afar dhibic sagaal milyan oo dollar una dhiganta lix boqol iyo konton milyan oo shilin oo loo adeegsan doono la tacaalidda dembiyada abaabulan ee ka gudba xuduudda dowladda dhexe gaar ahaan waaxda jinsiyadda iyo wasiinta ayaa soo saartay hal dhibic shan bilyan oo shilin dhaqaalahan ayaa loogu talagalay barnaamijyada horumarinta qeybaha nugul ee bulshada ee dhammaan ismaamulada waddanka sida ku qeexan xeerarka satuuqa qaran ee wasiinta ee loo soo gaabiyay n g a a f lacagahan ayaa qarashaadka waxbarasho looga bixinaya ardayda ka soo jeeda qoysaska saboolka laba boqol toddobaatan iyo saddex milyan oo shilin oo dhaqaalahan ka mid ah ayaa loo qoondeeyey in lagu taageero labaatan iyo shan kun oo arday ah sidoo kale afar boqol saddex iyo toban milyan waxaa lagu taageerayaa laba kun oo ah kooxaha awoodsiinta ee diiwaangashan waxaa arrinkan shaaca ka qaaday xogayaha waaxda jinsiyadda iyo wasiinta ee dalka aan wagombe madaxweynaha dalka william ruuto ayaa daafuray qorshe lagu nidaamin doono howlaha gaadiidka ee caasimadda waddanka ee nairobi sidoo kalena lagu xalinaya caqabadaha dhanka dhaqaalaha ee ka jira nidaamkan ayaa loo yaqaanaa kenya apan mopalit waa nairobi mobility and gross threshold program waxauu qorshuu yahay in dhaqangelinta barnaamijkan ay ka faa-iidaan in ka badan afar dhibic saddex milyan oo qof william ruuto ayaa xuseyn barnaamijkan uu ku salaysan yahay sidii natiijo loo heli lahay oo kenyaanka loogu furi lahay fursado dheeraada madaxweynaha ayaa magaalada washington d c ka sheegay in qorshahan uu qeyb ka yahay iskaashiga sii kordhaya ee dalalka kenya iyo maraykanka dowlada ismaamulka nairobi waa dowladda ismaamulka nairobi ayaa ku hanjabtay inay xaraashi doonta hantida dhuleed ee aan laga bixinin canshuurta tani ayaa sameyneysa ama tani ayaa saameyneysa kumanaan dhulal ah maamulka uu hogaamiye barasaabka ismaamulka nairobi johnson sakaja ayaa sheegay in haddii milkiilayaasha dhulalkan aynan bixin canshuurta laga doonayo in lagala wareegi doono dhulalkan dhulalkan ayaa ku kala yaala deegaan baarlamaaneedyada kale ah westlands strahe ruaraka risambu madare makadara langata kasarani kibra embakasi waa galbeedka embakasi koonfurta embakasi waqooyiga embakasi bariga embakasi bartamaha embakasi degoreti ama koonfurta degoreti iyo waqooyiga degoreti sarkaalka sare ee waaxda maareynta dhaqliga ee ismaamulka nairobi wilson gakuya ayaa sheegay in haddii milkiilayaasha dhulalkan ay bixin lahaayeen canshuurta looga baahan yahay in sanadkiiba la heli lahay dhaqli in ka badan soddon bilyan oo shilin gakuya ayaa intaasi ku daray in sababaha aynan milkiilayaasha sidaan u sameynay ka mid tahay in maxkamadaha ay horyaalaan dacwado ku saabsan dhulalkooda waxaa la filayaa in ugu yaraan boqol haweene ay ka faa'iidaystaan daryeel caafimaad oo lacag la-aan ah barnaamijkan ayaa wax iska kaashanaya laanta tabarucaadda ee embesa foundation wasaaradda caafimaadka iyo hay-ado kale daryeelkan oo ay ku baxayso lacag dhan siddeed dhibic shan milyan oo shilin ayaa laga fulinayaa ismaamulka makweni waxaana haweenka looga daaweynayaa xaaladda caafimaadka ee isku furanka waxa uu barnaamijkan muddo todobaad ah ka socon doonaa isbitaalka guud ee ismaamulka makweni gudoomiyaha ismaamulka mombasa cabdulsamed shariif naasir ayaa saxiixay amar golaha fulinta ee mamnuucaya in dowla deegaankaasi lasoo geliyo lagu dhex iibiyo ama lagu dhex isticmaalo nuuca qaadka ee loo yaqaano maguukaa waxa uu carabka ku adkeeyey inay isku dayayaan wadahadallo lagu hogaansamaya xeerarka degsan ee lagula tacaalo maanduuriyaha balse la iska indhatiraya ilaalinta nidaamyadan ama nidaamyada jira barasaabka ayaa go-aankan qaatay kadib cabasho ay muujiyeen hogaamiyayaasha siyaasadeed madaxda diimeed iyo shakhsiyaadka sameeya ololaha ka dhanka balwadda kuwaas oo ku baaqi in wax laga qabto dhibaatada uu qaadka ku haya dhalinyarada balwadda aadka u isticmaasho cabdulsamed shariif naasir ayaa xusay in baaritaano laga sameeyey xarumaha dhaqan celinta lagu ogaaday in da-yar badan uu saameyn ba-an ku yeeshay qaadka waxa uu xusay in madooriyaha aan iraahdee waxa uu xusay in maadooyinka ku jira qaadka mugukaa ah ee waxyaalo badan u geystaan qofka isticmaala barasaabka ayaa amar ku bixiyey in darawalkii aaniraaday wuxuu amar ku bixiyey in darawalkii lagu arko isagoo sida qaadkan gudaha mombasa in lagu qaadi doono ama laga qaadi daano ama laga qaadi doono aaniraahdee tallaabo sharciyeed barasaabka oo arrimahan ka hadlay ayaa waxdaladiisii ka mid ah tumejaribu kuzungumza ili kuweka sheria ambazo kwamba watu waweze kuzifuata lakini tamaa imekuwa yenye kuzidi. Nimeweka sahihi yangu katika executive order inayotoa amri ya kwa mwisho wa kufika mogokani katika boda zetu, gari zozote ambazo kwamba zenye kubeba mogokaa zipige roundabout ziende kwengine. Tunasema hakuna uuzaji, usafirishaji, utumiaji wala kuingiza mogokaa katika kaunti ya Mombasa. Pili, sio hisabu ambayo kwamba inatoka kutoka kwa Portrees peke yake, sio hisabu ambayo kwamba inatoka kwa Mombasa Women Network peke yake, lakini zote mbili. Kisha ukienda katika shirika jingine la serikali na kada ambao wako na rehab center, ukienda reach out na mewa, haiwezekani ya kuwa ni upande mmoja peke yake, ikiwa pande zote zinaonyesha wazi ya kuwa the common denominator katika majanga yote haya ni mogokaa.
waxaa amarkan uu bixiyey barasaafka mombasa soo dhoweeyey amina cabdalla oo ah madaxa shirkadda daryeesha bukaanada qaba xanuunada maskaxeed ee mombasa ah waa mombasa women network iyo agaasimaha guud ee xarunta dhaqan celinta ee richard center trust tayib cabdiraxmaan Ni mmea ambao umetupa dhiki sana Mombasa kwetu sisi. Leo tunasema ni sherehe. Wagonjwa wangu wengi ambao nimewadischarge na nikajua kwamba wamepona. Kitu cha kunisikitisha ni kwamba baada ya muda mgonjwa yule nakutana naye njiani tayari ana kipakti cha mogoka. Kwa hivyo ni kwamba hata tukiwatibu ni kama tunapoteza generation kwa njia moja ama nyingine.
ni kuangalia wale ambao wanapata athari kama hizi watapata njia gani, njia mbadala ya kuweza kurudi katika ile hali yao. Kwa hivyo eh, maono yetu, dhamira yetu ni moja kama gavana wetu, na sisi tuko nyuma na yeye ili kuangalia janga kama hili linaweza kupata njia mwingine.
xogayaha guud ee golaha waxgaradka mombasa bwana cabdalla oo bogaadiyey tallaabada uu qaaday cabdulsamed shariif naasir ayaa barasaabyada ismaamulada kale ee gobolka xeebta iyo si guud dalalka ugu baaqay aan iraahde dalka ugu baaqay inay dhaqangeliyaan amarkan la mid ah Mombasa Council of Elders ndio walioleta mkakati huno. Sisi tumefurahi na tunamuunga mkono gavana, na tunaomba magavana wote wa pwani na Kenya nzima wafuatilize mwendeko huo.
dhankaasi gaarisa waxaa weli wad- oo xiran goobi biyaha daadadka ka dhashay roobabkii waddanka ka da-ay saameeyey gaar ahaan aagga koonabunda gaar ahaan waddada xiriirisa madhoogo iyo sidoo kale magaalada gaarisa ayaa weli xayiran isocodkana weli xa- hakaduu ku jiro qaar ka mid ah dadweynaha arrintan saameysa ayaa warbaahinta la hadlay hapa inaweza tokea maafa ingine, watu wapita na mguu. Sasa hivi mgonjwa alikuwa ameletwa hapa, amepitishwa na mguu. Kwa hivyo hakuna namna ingine, lakini tunaomba serikali wawe haraka iwezekanavyo, hii njia itengenezeke. Hiyo ndio maombi yetu. Tumesema ya kutosha, lakini naona watu wanalegea kabisa upande wa serikali.
nilikuwa naelekea mkutano Nairobi, lakini yale nimeshuhudia kwa hiyo maji, kusema ukweli, sioni kama nitapita tena hivyo. That's a very risky experience. Aki wallahi, Mungu Mungu atusaidie, naomba hivyo tu.
hapa vile ilivyo si mzuri, kwa sababu saa hii boda hatufanyi kazi vizuri, tunasumbuliwa na serikali. Kwanza ni gharama kubwa kwa wale wafanyikazi wa Garissa, kwa sababu mizingo ikifika hapa Mandoko kufika Garissa inatumia gharama eh, se- eh, the same ma- na mahali imetoka. Na Sasa wananchi wanaumia. Sasa serikali tunawaomba mfanye haraka kwa bidii, muweze kuja kutengeneza njia hapa ili watu waokoke. Sasa hii ni mwezi mmoja imeisha na hatunjui tufanye anje.
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
booliska dalka soomaaliya ayaa maanta gacanta ku dhigay askari ka tirsan ciidanka dowladda oo lagu magacaabo cadaawe cabdi cali cadaawe jiib oo dhowaan warbaahinta ka hanjabay waxaa sarkaalkan soo xiray ciidanka booliska gobolka banaadir gaar ahaan qeybta saldhigga degmada dayniile ciidisanaha ayaa horaan ka soo hormuuqday warbaahinta isagoo ku goodinayay ama ku goodinaya dagaal iyo inuusan aqbalaynin amar burburin dhul ah oo ka fulay gudaha caasimadda muqdisho taliska booliska gobolka banaadir ayaa sidoo kale ku eedeeyey askarigan waa kuluglaanshaha kicin bulsho islamarkaana waxaa la horgeyn doonaa maxkamadda ciidamada ee awoodda u leh kiiskan goob fariisan u ahayd askar iyo dhallinyaro isticmaala maandooriyaha noocyadiisa kala duwan ayaa lala eegtay qarax dhacdadan ayaa laga soo tebiyey xaafadda xoosh ee degmada dherkeynley ee gobolka banaadir waxaa la xaqiijiyey in lix ka mid a askartii iyo dhallinyaradii qarax lala eegtay ay isla goobta ku geeriyoodeen goobjoogayaal ayaa warbaahinta ugu waramay siday wax u dhaceen niyo horta halkan markii wax qadar lahaa ka dhacay waxaan fadhiyey garaashkan aan fadhiyey waxaan arkaa hal maraa qarax dhacay inta waxaa fadhiyeen dhallinyaro oo micnaha daraagiska isticmaala ayaa inta fadhiyeen marka qaraxii ka bacdii haddaan soo kacnayba waxaa meel hortaas ka dhacay niyow dad badana inta ku dhintay oo ka mid ah carfaan oo maaragta meeshan wax ku isticmaalaysay badanaa qaarkood waa aqaanaa saaxiibahan kor kala ahaa marka ani baawurey ah baawuraa wadaa marka badanaa waa isnaqaanaa dad badan ah micnaha magacooda aan garanaya inaan sheegin aan rabin aa micnaha meeshaan ku dhintay anaa waxaa gacanteyda ku qaadaba afar dhallinyaradaas ilaahay u naxariisto cabsi iidoo ka jirtaan soo galay ani meedadka horteyda la qaaday laakiin meesha markaa imaaday saxmad iyo buuqaan la kulmay iyo gacan meel taalan arkay meesha wallaahi naxdin iyo anfariira ka dhacay walaal dadka markaa waxay ii sheegeen in meesha macnaha wiilasha ay iskaga cawiyi jireen galbiya meela ay iskaga baashaari jireen sigaar sigaar iyo tuwaaki waxba iskaga cawi jireen waa meel ay ku cawiyaan marka iyagoo iska caweynayo waxaa yidhi masiibadan dhacday jub baa dhacdaa layidhi marka ani meesha ma joogin sidii ani lii sheegay marka midna iyadoo meesha saxmad ka jirto la kala cararaya arkay walaal meeshaan waxay ahayd meel oo lagu baashaalo oo yacni dhallinyarada markay soo shaqaystaan sigaarka iyo tuwaakada meel ay fadhiyo ay ku nastaan ay ahaa jirtay ay iskaga baashaalaan oo xoogaa balwadda iskaga iskaga cabaan wallaahi ilaa hadda aniga intaa gacanteyda aan ku qaaday afaraan qaaday dadka waxay dhahayeen shan iyo hal nin dhaawac anagaaba micnaha inta ka bixinay oo asoo dhaawaca qaraxna intuu ka dhacay qaraxna meesha ka horeysa ka dhacaa la dhahay ani kana xagga maba taginba kanan baa arkay micnaha adii iska imaaday ahaayeen oo iska micnaha jabi iskaga qaato marka ilaa u naxariista alena dhaawaca laamaha amniga ka hor intay imaanaa qaar macnaha dhaawaca wiil dhaawaca inta ka qaadnay oo laamaha amniga intaysan imaanin ka hor meeshiyeeray ku cawaan iska fadhiistaan fahant ilaa xaggaas xataa geedka marka wixii waa la heleen qarax qaraxan wallaahi bilaahi waa la yaabanaa meeshoo ka imaaday dadka dhan derbi dhan waa jawaa ujeedda hadda fahant marka meeshaan qof la imaan kara loo malaynayo marka maalin dambe ina imaanin oo malaya saxaaba ani dadka kale inoo maakin bas laba lii sheegay oo saaxiib aan nahay macnaa fahant maxamed cali jeeli iyo ninkan hadda koofid u jiro waa islahay maxamed jeela kaasa kaas saaxiib aan nahay haddaaba dhintaaba looab aalyaabanaa wallaahi saad qarax oo maxaa dhacay oo waaliyaanu gurigee joogaa maqla wallaahi dhuf waa imaada iyo had meesha waqti alle waa qaraxaa dhacay iyo wiiloo waa soo galay dhiigaani waxaanaaba arkaba aaba la yaabo qodobkaas ayaa wararka soomaaliya u dambeeyey aan mawliid kocsado inuu markaan soo koobo akhbaaraadka caalamka mahadsanid maxamed axmed waxaa lagu soo waramayaa in israa'iil ay weli ay duqeymo hor leh ay ka geysanaysa dhanka kuwaasi oo dhanka hawada iyo badda waxaayna ka fulinaysaa gudaha dalka falastiin agaasimaha isbitaalka alaqsa hosbitol ee khaza ee warbaahinta u sheegay in aynan haysan shidaal ay matoorada ku isticmaalaan maadaama ay koronto la'aan jirto waxa uu xusay in dhammaan bukaanada halkaasi ku jira ay qarka u saaran yihiin in ay geeriyoodaan dhanka kale dabaabadaha dagaalka ee militariga israa'iil ayaa gudaha u sii gelaya koonfurta bari ee magaalada rafax tani ayaa imaanaysa iyadoo in ka badan sagaal boqol oo kun oo qof oo falastiiniyiin ah kuwaas oo duqaymaha ku barakacay labadii toddobaad ee ugu dambeeyey aynan haysan hooy cunto biyo iyo daawooyin cisbitaalada ku yaalla xerada qaxootiga ee jabaliya ee waqooyiga khaza ayaa waxaa maalmo ku socdo bartilmaameedsi tan iyo toddobadii bishii tobnaad ee sannadkii hore waxaa duqaymaha israa'iil ee khaza lagu dilay ugu yaraan soddon iyo shan kun iyo siddeed boqol oo qof halkii la dhaawacay ilaa iyo siddeetan kun kow iyo toban qof oo kale wixii ku soo kordho halkan ayaad kala socon doontaan waxaa lagu soo waramayaa in israa'iil mid ka mid ah diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano dronska ay ku bartilmaameysatay baabuur marayay aagga loo yaqaana hanuye ee koonfurta dalka lubnaan hase haatee faahfaahin dheeraada arrinkaasi lagama hayo shalay ee hayde markii diyaarad aan duuliya lahayn weerar loo adeegsaday lagu dilay xubin ka tirsan ururka xisbullah ee dalka lubnaan oo lagu bartilmaamaysaday koonfurta lubnaan halka saddex qof ama saddex ka mid ah ardayda ee dalkaasi lubnaan la dhaawacay dhankaasi iyo haddii aan eegno ee isla gudaha khaza waxa ay kooxda loo yaqaano qasam brigades oo ah qeybta militariga ururka xamaas ee dalka falastiin ay sheegeen in dagaalyahanadooda ay bartilmaamaysadeen ilaa iyo afar ka mid ah dabaabadaha dagaalka ee israa'iil kuwaasi oo lagu bartilmaamaysaday xerada qaxootiga ee jabaliya ee waqooyiga khaza bayaan ka soo baxay kooxdan waxa ay ku sheegeen in dabaabadaha dagaalka ee la bartilmaamaysaday ay ka mid tahay ama uu ka mid yahay nooca loo yaqaano alyaasiin boqol iyo shan oo lagu bartilmaamaysaday ee waddada loo yaqaano al jarma ee xirada qaxootiga ee jabaliya sidoo kale waxay sheegeen in dagaalyahanadooda ay weerar la eegteen ee mid ka mid ah taangiyada dagaalka ee israa'iil oo la weeraray xilli yacni ay uu ku sugnaa aan idhaahde aagga loo yaqaano al khasaaseb ee xeradaasi qaxootiga tani ayaa imaanaysa iyadoo dhanka kale maxkamadda caalamiga cadaaladda ee i c j ay maanta go-aan ka soo saari doonto dacwad ay gudbisay dowladda koonfur afrika koonfur afrika waxaay doonaysaa in israa'iil lagu qasbo inay si deg deg u joojiso duulaanka militari ay ka wado gudaha khaza iyo sidoo kale magaalada koonfureed ee rafa israa'iil ayaa dhankeeda ku doodaysa in haddii la dhaqangeliyo heshiis xabajoojin ah in ururka xamaas ay mar kale u suurtogeli karto inay is urursadaan oo ay weerarada sii xoojiyaan qodobada caalamka anaga intaa aan dib idinkugu celiyo maxamed axmed mawliid waa umahadsan yahay warkii duhurnimo aad kala socoteen idaacadda sa f m waa naga inta anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idiin warramayey mawliid maxamed shuuriye oo caalamka akhriya ayaa warka soo saaray ciddu warkayga seegay waxay dib uga daalacan karaan barta internetkaynu ku leenahay ciwaankeeduna yahay w w w star f m co k e halkaasoo qaab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkaan ka akhrinay